magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa maanta ka da-ay rabab saameyn ku yeeshay dadka ku nool magaalada muqdisho rababkan oo saacadaha xiriira ka da-aya degmooyinka gobolka banaadir ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha kadib markii daadadka ka dhashay roobkaasi ay fadhiisteen wadooyinka magaalada qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho islamarkaana uu saameeyey roobka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida uu saameeyey roobka kan waa barxaddii bannaanka aheyd musqusha waa taa waa go'an tahay qolalka waa kuwa daashka waa kaa dukaanka ganacsiga waa kaa waddada waa taa adaaba waxa dhammaay arku haaya markaa cabashaan nahay inuunu ka soo gaaro oo dowladdu naga soo gaarto iyo cidda wax qaba karta iyo cidda wax awoodda sidaas baan u naalnaa adigaa arkaaya waad ujeeddaa soo dhowow hantidiina waa ku baabaada waxaan haysan oo ku baabayan joodar hadday hadday sariir laheed hadday hanti maaliyadeedoo kale laheyd hadday saliyaal laheyd hadday dhar laheyd hadday maacuun laheyd adigaa arkaa muu jeedidow ma aragtaa war waad arkay ciyaalka xataa waa maqan yihiin ilmi meel jiran lama helo roobka saameyn aad u fogo nugu yeeshay xalow nugu bilaawday ilaa saaka waa socday saaka ardada ardada madrasada waa imaadeen mugay imaadeen hal saac saac laba saaci bar meelahaas camal u bilaawday ardadii muga sidaa loo kala fasaxay haddana waa biyaha waa yaaliyin sidii u yaaliyin ilaa usbuuc camalna hadda oo dhammahayo mau eko waa buuxdaa marka dhibaatadaasaa jirto ardada dhan waa laga fasaxay ilmo oo boqol qonton boqol boqol qonton boqol soddon camal gaaraya saas camal waay marka kulligood hadda maanta cashar la-aan waaye marka biri iyo biri daban hadda inay sii qaadi doonto saas maleyna roobka roobka ugu wacan marka casharada duruus badanna waa ku baaqo qobol oo duruus loo akhriyaa jirto oo darsi loo akhriyo qobol kale oo qur-aanka loo darsiyaa jiro qobol oo kitaabo cilmi loo akhriyaa jiro sidaas iskugu dhex jiraan marka intaasoo dhan meel biyo fadhiisisa meesha biyo fadhiisisa biyaha iyo ka socda iyo mideen meeshana waa fadhiisteen hadda dhibaato badan ku hayaan waa kulli jidka wax dhan waa goosteen cadaha diriska dhan hadda oo qaar ardayda ku jiraan qaar kaloo dirisa jiraan wax dhan waa maanta waa barkaceen waa dadka shacabkoodaa nahnay dad oo waxaa nahnay oo taagooli oo guryo dhisa karin oo iska masaakiin u badan yihiin dad wada oo aad ijaar ku wada jiray u badan yihiin sida badan maanta ijaarka intii bisha dhexdaa la joogaa birka intay meel kale aadaan hatee guri kale ma arkayaan banaanka fadhaan guri waa isku soo korqaxeen marka taas masaakiinta alaabtoodana dad badan ay ka wada qoydaa joogaan buyaha noo soo diraan biyaha hadda naga dul qaadaan maamulka gobolka banaadir ayaa marar badan sameeyey isku dayo wax loogu qabanayo saameynta robabka ay ku yeeshaan wadooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya